soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn dadkiisa gaar ahaan dhallinyarada ay u tahriibaan kaas oo wax iska caadi ah ka noqday dalka ilaa haddana aan loo helin xal rasmi ah oo markaasi da'yarta looga badbaadinayo khatarta ay u bareerayaan si ay u helaan nolol ka duwan midda ay markaasi ku jiraan iyo fursado shaqo taas oo aysan ogeen in ay heli doonaan iyo in kale gudoomiyaha dhallinyarada degmada kismaayo abaadir cabdiraxmaan ayaa dhallinyarada ugu baaqay in ay ka fogaadaan safarada tahriibka ee halista badan ayna markaasi dalkooda ku dhistaan mustaqbalka ay doonayaan kaasoo ugu wanaagsan midka ay u galayaan safarada halista badan sababo waa jiraan laakiin sababo laga baaqsan kara waaye sababtoo ah culeysyada ugu badan nahaayo waxaa waaye waa shaqo la-aan wax la yidhaahdo shaqo la-aanta waa iska jirtaa waddanka si guuda ugu jirtaa haddana saa ay tahay aniga kuma dhiirigelinayo oo ma dhahayo shaqo la-aanta awgeed baa in loo tahriibo ama waddanka looga tago shaqo la-aanta iyo dhaqdhaqaalayarada waddanka waxaa keenaya qofka inuu asaga shaqo inuusan dhallinyarada reer kismaayo ama soomaaliyeed inayan shaqo ayaga ayan abuuranin inta badan waxaa arkaysaa qofka haddii uu wax soo bartay dugsi sare ka baxay jaamacad soo afar sano soo qaatay intaa yar uu shaqo raadiska yahay lagama yaabo inuu qofkii shaqo volunteer raadiyo waqti qaato inuu asaga hal abuur la imaado shaqo u gaar ah inuu sameeyo ma isku dayayo lakiin wuxuu isku dayayaa in uu xafiis hore ka fadhiisto marka waxaa caqabadaha ugu badan nagu soo laabanayo ama waxyaabaha keenayo waa taasaan aniga ko dhihi lahaa laakiin dhallinyarada waxay yidhaahdaan annaga waxaan hayso cadaalad daraan hayso haddii wasaarado iyo haddii maamul iyo haddii meel aan shaqa u raadsanaynaba in aan four point five wax la yidhaahdo oo wasiirka meesha joogay iyo xildhibaanka meesha joogaba inuu asaga qofkiisa meesha keensanayo laakiin ani taa kuma dhiirigelinayo taa maanta haddii la siiyo qof dhallinyaro ah oo reer kale ah ama adiga aan kugu reer ahayn adiga macnaheedu maaha inaad meeshaas wax dhan ka weyn waayeyso fursadaada waqti kale imaanaysaa waxaan dhihi lahaa macnaha in aad isku daydo shaqooyin kale ee ka qayr badan oo adiga kaleeto aad samayn karto shaqo abuur inaad la imaato wax yaroo miis yaroo bannaanka aad dhigato wax badan kaaga soo saarmi karaan baahidaada ilaahay kugu asturi karaa wallaahi bilaahi qorshayaasha annaga kolley noo degan ama isleennahay waa ku xakameyn kartaan waxaa waaye in aan meel waliba ka hadalno oo wacyigelin badan aan ka sameyno in aan ku dhiirigelino dhallinyarada inay ayaga wax wax soo saar yeeshaan in dhallinyarada ayaga fakero hal abuura la imaadaan in dhallinyarada ay waddankooda ka shaqaysan karaan waxaa jirto ganacsato badan oo dhaqaale haysato maanta haddii adiga dhaqaalihii ahaynin fikiraa sameyn kartaa marka inaad fikir la imaato qof wax haysto oo la tagto fikirkaaga iyo dhaqaalahaas aa ku sheergarayn kartaan boqolkiiba kontonna aa kala qaadan kartaan anuu halka kaga faa'iideysanayo fariinta dhallinyarada soomaaliyeed aan u diraayo gaar ahaan dhallinyarada jubbaland kuwooda kismaayo jooga waxaan dhihi lahaa dal sidiisaba dadkiisa dhista dadkiisa marka la dhahayana waa dhallinyaradiisa waddankan annagaa iskaleh inaan baahidiisa ugu dulqaadano kuna fakernaa sida baahidan guud haddeer taalla aan annaga uga badbaadin lahayn hal abuuro inaan la imaano shaqooyin la imaano isku dayno in maanta wax soo saar aan la yeelano mar walba oo wax aan soo saarno mar walba oo dhaqaalana soo galo waa mar walba oo aan dadka ku dulqaadanayan waddankooda marka waxaan dhihi lahaa wax soo saarka ha lagu dadaalo